إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dilkii ciidamada shisheeye ee dadka shacabka ahaa ugu geysteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ka fuliyey hiiraan iyo gobolka banaadir shil gaari oo sababay dhimasho dhaawac ayaa mar kale ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ay xabashida haysato mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si iskhilaafsan uga hadlay hub laga keenay etoobiya oo dowladda federaalk loogu furtay tuulada shiilamadow oo u dhexaysa cabudwaaq iyo balanballe dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay qirtay in askar iyo saraakiil looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka waniile ee dhaca duleedka magaalada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud dagaalo culus ayaa meel konton iyo shan kilomitir u jirta adis ababa ku dhex maraya ciidamada etoobiya iyo kooxda faano آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dilkii ciidamada shisheeye ee dadka shacabka ahaa ugu geysteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose salmaan axmed ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doona hadur taasoo looga hadlayo falkii tacadiga ahaa ee ciidamada shisheeyaha uganda ee ku sugan magaalada buulamareer ay ku gowraceen dhallinyaro beeraley ah bayaanka waxaa lagu yidhi maantoo arbaca ah ciidamada saliibiyiinta uganda waxay dad shacaba ku laayeen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafaashay si cadownimo ahna u dilay afar qofood oo beereley ah saddex ka mid a dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhalinyaro kuwaasoo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo dhaawac halis ay u geysteen meyd ahaanna uga tageen bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu horrayn u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo helada shacabka ay saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen ee dadkaas muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiye ah oo uu cadowgu ku hayo shacabka soomaaliyeed tobannaan sano waana qayb ka mid a qorshayaasha guracan ee ciidamadaas gaalada ah u joogaan dalka soomaaliya ayaa lagu yidhi ee war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaam xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa in dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka uusan hadur noqon doonin ciidamadaas saliibiyiinta wuxuushta ahna laga aargudi doono gumaadka ay u geysanayaan shacabkeena muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xorayn lahaa gumaysiga ay ciidamadaas saliibiyiinta afrikaanta ah ku haystaan qaybo ka mid a dalkeenna iyo dadkeenna muruq maskax iyo maalna ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeenana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana bayaanka lagu soo gebagabeeyey aayadda qur'aanka kariimka وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا habeenkii xalay ayay ahayd markii ciidamada uganda ee ku sugan magaalada buulamareer ay si arxandaro ah u dileen ugu yaraan afar qof oo saddex ka mid ay dhallinyaro ahaayeen kuwaasoo beertooda ku sugnaa meydadka qaar ayaana sawiro laga soo qaaday waxaa ka muuqanayay in la gowracay tan ayaana qayb ka ah tacadiga ciidanka shisheeyaha ay ka geysanayaan ee guud ahaan deegaanada ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ka fuliyey hiiraan iyo gobolka banaadir saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan hiiraan dagaalo u dhexeeya militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan khasaare horodhaca ah ee ka dhashay weerarkaasi aan helnay ayaa ah dhaawaca saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk banaadir guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay qarax ka fuliyeen xaafadda daarasalaam ee magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ee loogu yeero boolis militaro oo lugeynayay inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka laba askarina ay ku dhaawacmeen askarta qaraxaasi lala egtay waxaa ka mid ahaa sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey cadde shil gaari oo sababay dhimasho dhaawac ayaa mar kale ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ay xabashida haysato maxamed muudi ayaa faahfaahinaya shil gaari ayaa ka dhacay degmada yucub ee gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee xabashidu gumaysato saqdii dhexe ee xalay waxaana gaariga shilka galay uu ahaa leyla calaawi rakaab ka soo qaaday garowe kuna sii jeeday magaalada qabridahar ee soomaali galbeed shilka waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan kale dadka ku dhintay shilka waxaa ka mid ah maxamed shire cismaan afartan jir faadumo jaamac toban iyo toddoba jir caasha cabdinuur aadan afartan jir dhammaan dadkaasi eheladooda ayaa baadigoob ugu jiray balse geeridooda ayaa la soo sheegay sidoo kale dhaawacyada shanta ruux ayaa kala ah faadumo saciid maxamed abshiro cabdinuur fardowsa xaashi soofe cabdinuur cali cabdulaahi halka qofka shanaad uu yahay daroowalkii gaariga oo etoobiyaan ah shilka ayaa ku badan dhulka soomaali galbeed afar iyo labaatankii saac waxyar ayaa laga joogaa kadib markii shilkaani la mid ah uu ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka qabribayax iyo dhagax buur halkaas oo ay ku dhinteen toban ruux labaatan kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si iskhilaafsan uga hadlay hub laga keenay etoobiya oo dowladda federaalk loogu furtay tuulada shiilamadow oo u dhexaysa cabudwaaq iyo balanballe hub la sheegay in dowladda federaalk ay ka keensatay gudaha etoobiya una badan boobayaasha fudud sida ak ka ayaa ciidamadii gelbinayey loogu furtay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud oo u dhow xuduudbeenaadka hubka oo lagu soo raray gaadiid waaweyn ayna gelbinayeen ciidamada dowladda federaalka kuwa loo yaqaano nisa ayaa waxaa wadada galay maleeshiyaad hubaysan iyo dadka deegaanka waxaana laga furtay dhammaan hubkii dowladda federaalka ayaa iska fogeysay inay ahayd hub ay ciidamadeedu gelbinayeen loogana keenay ilaa xuduudaha etoobiya iyadoo tilmaantay inay xuduud beenaadka ciidankeedu kasoo qabteen dowladda federaalka ayaa iska fogeysay sheegtayna inuu ahaa mid sharci darro ah oo ay soo qabatay balse ciidankeeda laga dhacay waxay war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda amniga ku tiri dowladda federaalka waxaa ka go-an inay gacanteeda kusoo ceshato hubka waxayna faraysa odayaasha iyo waxgaradka in ay kala shaqeeyaan soo celinta hubkaas ayna dowladda federaalka ogoleyn in hubkaasi ku jiro gacanta maleeshiyaadka boobay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada waxay sheegayaan in hubka ay keensatay dowladda federaalka ujeedkeeduna ahayd in lagu sii huriyo colaadda qabiilka ku salaysan ee ka holcaya gobolada dhexe wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland ayaa xuse in cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday dowladda federaalka ay ahayd mid khalad ah marba haddii ay sidan u dhaqmayso wuxuu intaa ku diray inay ayaandaro tahay in ciidamada dowladda federaalk ay gelbinayaan hub noocan ah oo laga leeyahay dano guracan sidoo kale wasiirka cadaaladda ee maamulkaas ayaa shaaca ka qaaday in hubka uu ahaa mid xasilooni darri gelinaya gobolada dhexe ee soomaaliya dowladduna ku hoolan tahay khalalaase iyo inay isku hubayso qabaa'ilka cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa dhankiisa cambaareeyey hubkan wuxuuna si gaar ah uga eedeeyey xasan sheekh inuu yahay nin laba bogleynaya marna etoobiya hub ka soo qaadanaya marna colaad u muujinaya isagoona ku sifeeyey nin dalaalnimo siyaasadeed ku jira etoobiya ayaa dadaal badan ku bixinaysa waayihii dambe inay isku hubayso qabaa'ilka soomaaliyeed si ay waddanka meelo hor leh ugu soo lagu fidsato maadaama dadkii iska dhicin lahaa ay isku dirayso waxaana kala shaqaynaya qorshahan sida siyaasiyiinta dowladda ka tirsan ay sheegay madaxda villa soomaaliya oo ugu horeeyo xasan sheekh dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay qirtay in askar iyo saraakiil loogu dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka magaalada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud sida warkaasi uu ku faahfaahinayo muxsin taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka ibraahim sheekh muxyidiin ayaa isbitaalka digfeer ku booqday askar ka tirsan dowladda federaalka oo shalay lagu soo dhaawacay dagaalkii ka dhacay deegaanka waniile ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya askarta ayaa waxay rasaastu ka haleeshay meelo kala duwan oo jirkooda ka mid ah waxaana warbaahinta dowladda federaalka teeda muuqaalka ihii lagu baahiyey sawiro laga soo qaaday qaar ka mid ah askarta dhaawacyada la jiifa isbitaalka digfeer ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay jiraan askar iyo saraakiil lagu dilay dagaalka maalintii shalay ka dhacay waniile xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhankeeda si faahfaahsan ooga hadashay khasaaraha dagaalkaasi ku gaaray askarta dowladda federaalka ayaa sheegtay in ay dishay labaatan iyo toddoba askari oo ay qaarkood xaqiijisay in ciidamadii ay la socdeen ooga carareen goobta dagaalka halka ay ku dhaawacday soddon iyo siddeed kale halka warkaan aad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan ugu dambeyntii dagaalo culus ayaa meel konton iyo shan kilomitir u jirta adis ababa ku dhex maraya ciidamada itoobiya iyo kuwa faano cali aadan ayaa ka waramaya warbaahinta dalka itoobiya gaar ahaan kuwa dibadjoogga ah ee warkooda laysku haleyn karo ayaa tilmaamaya in dagaallo culus ay dhex mareen ciidamada itoobiya iyo jabhadda faano ee axmaarada magaalada kormash ee mandiqada minjar ayaa labada dhinac dagaallo culus ku dhex mareen maalmihii jimcaha iyo sibtada ee aynu soo dhaafnay waxaana jira khasaare xoogan oo labada dhinac kala gaaray sargaal u hadlay kooxda fano wuxuu sheegay in ciidamadooda ay dagaal culus la galeen kuwa federaalka laakiin ciidamada itoobiya ay si indhala-aan ah u doqeeyeen magaalada oo ay dad badan oo shacab ah ku nool yihiin mas-uuliyiinta taabacsan dowladda itoobiya ee qaabilsan mandiqada ayaa ka baxsaday goobta kadib markii ay ka baqeen inay u gacangalaan kooxda faano sanad wax ku dhow ayaa xaalad deg deg ah waxaa la saaray gobolka axmaarada taas oo ay ku soo rogtay dowladda dhexe ee itoobiya laakiin weli kooxda faano ayaa wada dagaallo adag oo labada dhinac khasaare xoogani uu soo kala gaaray warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa